أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulus saaka idiin haysa kuwooda ugu door karoon waxaa ka mid ah maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa sheegayay in dal madax bannaan uu aqoonsaday maamul goboleedka gaala raaca isku magacaabay somalilan howlgalla khasaa'ir kala duwan lagu gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamuu ay kuwa jira gumaysiga saliibiyadda kenya ehelada mid ka mid ee maxaabiista ururgaaleedka qaramada midoobey ee mujaahidiintu ay ku qabteen soomaaliya ayaa codsaday in laga shaqeeyey sidii loo sii dayn lahaa wiilkooda wilaasa amniga ee jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askari toobadkeena oo ka soo baxay safka murtadiinta kulamo wadatashi a u dhexeeyey mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaasa amniga ee hiiraan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka kala dhacay magaalooyinka caal cali iyo show ee wilaayada hiiraan waa subaxnimo sibtiya taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha rajab sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa sheegay in dal madax bannaan uu aqoonsaday maamul goboleedka gaala raaca isku magacaabay somalilan faafahinta warkaasi waa kan walaalkee nuur cali warsame abuushiba ra-iisul wasaaraha maamulka saahaynada benyamin netanyahu ayaa gelinkii dambe ee shalay ku dhawaaqay in dalka madax bannaana soomaaliya inteeda kale u aqoonsadeen maamulka shaardirirka ee somalilan xafiiska ra-iisul wasaaraha yuhuudda ayaa si rasmi ah u shaaciyey bayaan lagu sheegay in netanyahu iyo sacaar oo ah wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo sidoo kale murtad cabdiraxmaan ciro ay si wadajiraha qalinka ugu duugeen heshiiska abraham heshiiskan oo lagu sheegay is-afgarad ayaa lagu saxiixay hindisaha donald trump kaasoo buddi ka ahaa heshiiskan oo qorshihiisu yahay in lagu caadiyeeyo xiriirka yuhuudda iyo muslimiinta netanyahu ayaa hambalyo u diray cabdiraxmaan ciro waxaana sidaa lagu sheegay bayaanka uu ku casuumay booqasho rasmiga oo uu ku tago tal abiib sida lagu xusay bayaanka ciro ayaa isna dhankiisa netanyahu uga mahad celiyey aqoonsiga somalilan waxaanu ku tilmaamay guul laga gaaray waxa uu ugu yeeray la dagaalanka argagixisada ra-iisul wasaare netanyahu ayaa wasiirkiisa arrimaha dibadda sacaar madaxa muusaad david barne iyo hay-adda muusaad lafteedaba ku ammaanay doorkii ay ka qaateen arrinta aqoonsiga somalilan bayaanka waxaa lagu sheegay in yuhuuddu ay si degdeg ah u ballaarinayso xiriirka ay la leedahay somalilan siina kordhinayso iskaashiga beeraha caafimaadka tiknolojiyada iyo dhaqaalaha geesta kale bayaan lagu soo dhoweynayo tallaabada yuhuudda ayaa ka soo baxay xafiiska madaxtooyada maamulka somalilan kaasoo lagu sheegay in kulan fogaan arag ah uu dhex maray ciro iyo netanyahu ka hor intaana lagu dhawaaqin go'aankan kulankan ayay somalilan sheegtay in lagu muujiyey is-afgarad siyaasadeed iyo istiraatiiji islamarkaana la isku afgartay bilaabista weji cusub oo lagu xoojinayo xiriirka labada dhinac aqoonsigan ayay madaxtooyada somalilan ku sifaysay bog cusub oo u furmay oo ku aadan iskaashi caalami ah sida amniga dhaqaalaha iyo waxay ku sheegeen xasiloonida geeska afrika dad badan ayaa aada uga falceliyey aqoonsiga ay yuhuuddu siisay maamulka somalilan waxaana ka mid ah boqor cismaan buurmadow oo ka tirsan hoggaanka uga cadcad ee dhaqanka somalilan murtad buurmadow waxa uu sheegay inuu aad u soo dhoweynayo go'aanka yuhuudda waxaanu reer somalilan ugu baaqay in wiilashooda ay ugu magac daraan ra-iisul wasaare netanyahu iyo magacyada madaxda kale ee yuhuudda waxa weeye shacbiga kan somalilan waa shacbi baasila oo sharaf badan oo samir badan oo u samray wax kasta oo lagu sameeyey waxaan u arkaa guul baan u arkaa waxaan u arkaa sharaf baan u arkaa waxaan u arkaa dowlado badan oo carbeed iyo muslimiina wanaagay somalilan gashan waayeen inay gashatay israa'iil iyo netanyahu waxaana u arkaa somalilan inay ka soo saareen uur libaax waxaanu leenahay ninba tacabkiitu bay kaa maaliya nin waliba wuxuu gashada somalilan ayuu ka maali doonaa insha allahu tacaala maanta ciddaanu sharaf u haynaa wanaag u haynaa waa israa'iil waxaanuba u soconnaa inaannu xayfe iyo talaabiib iyo u bixinno shawaaricda iyo suuqyada magaalada wiilashayada netanyahu iyo haddii aan laba leeyahay aan iyo ragga la midka aanu bixinno tallaabadan ayaa imaanaysa kadib qorshayaal lagaraysan oo sahaynada iyo maraykanku ay damacsan yihiin inay kula wareegaan dekadda istiraatiijiga ah ee berbera iyagoo halkaasina ka dhiganaya saldhigyo ay kasii joogteeyaan xasuuqa ay ku hayaan guud ahaan muslimiinta gaar ahaan reer falastiin jasaaka allaahu khayran walaalka abushiiba howlgalla khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamuu ee ku hos jira gumaysiga saliibiyeedda kenya ciidamada mujaahidiinta ka jihaada wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya waxay saaka howlgal qaraxa ka fuliyeen wadada xidhiidhisa degmada wallaweyn iyo deegaanka warmaxan waxaana qaraxaasi lala beegsaday gaari cabdibilaahi la socday maleeshiyaadka murtadiinta waxaana jira khasaa'ir kala duwan oo murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaas shalay ay eeda markii sidoo kale mujaahidiinta howlgal qarax ay ka fuliyeen inta u dhexaysa deegaanada nambar konton iyo nambar lixdan ee shabeellada hoose iyadoon allah fadligiisa qaraxaasi lagu dilay shan askari oo murtadiin ah oo sarkaal uu ku jira laguna dhaawacay lix kale iyadoona lagu gubay gaari cabdibilaa ah sidoo kale dhanka wilaayada baay shalay mujaahidiintu weerar ay ku qaadeen isbaaro murtadiinta u taalay duuleedka magaalada baydhabo waxaa lagu dilay laba askari oo murtadiin ah waxaana lagu soo furtay laba qori ak forty ah iyo boosashkooda dhanka gobolka laamuu ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo kufaarta kenya oo ku socdaalaya inta u dhexaysa buurta komoole iyo sidoo kale magaalada kiyunga ee gobolka laamuu ee ku hoos jira saliibiyadda kenya gumaysigeeda waxaana qarax u haleelay gaari koyal ah oo u saarnaa qori dhashiika ah gebiahana gaarigii iyo qorigii halkaas ayay ku burbureen waxaana sidoo kale halaagsamay askartii kufaarta kenya ee la socotay gaariga burburay ehelada mid ka mid ee maxaabiista urugaaleedka qaramada midoobay ee mujaahidiintu ku qabteen soomaaliya ayaa codsaday in laga shaqeeyo sidii loo sii dayn lahaa wiilkooda tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen marwaan maxamed maxbuuskan dagaal oo fariintiisa toddobaadkii lasoo dhaafay ee baahisay kataa'ib al akhbaariya ayaa qayb ka ah maxaabiista dagaal ee ururgaaleedka qaramada midoobe ee lagu qabtay soomaaliya wuxuuna si gaar ah uga soo jeedaa dalka kenya muuqaalkiisa ayuu ku daray fariimo kala duwan oo ku socda madaxweynaha dowladdiisa kenya xowhayaha ururgaaleedka uu ka tirsan yahay ee qaramada midoobe iyo shacabka dalkiisa warbaahinada kenya ayaa si weyn u faaqiriyey fariimaha uu daray amboros kimite oo ah maxbuuska dagaal ee qaramada midoobe warbaahinada wacafka dheer ayaana warbixino ka qoray muuqaalka kataa'ib al akhbaariya ee uu ka soo muuqday maxbuuskan qoyskiisa ayuu gaaray muuqaalka waxayna soo hor fadhiisteen warbaahinta si ay ugu baaqaan kenya iyo ururka qaramada midoobe inay si deg deg ah uga shaqeeyaan sidii loo sii dayn lahaa wiilkooda hooyadiisa oo lagu magacaabo mangareeti waaye rimu iyo walaalkiisa oo isna lagu magacaabo maartin muwangi ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay inay codsi u dirayaan hay-adaha iyo bulshooyinka kale si ay u xoojiyaan dadaallada horseedi kara inuu xorriyaddiisa helo wiilkooda wiilkooda kimiita ayay sheegeen in markii ugu dambeysay ay arkeen ay ahayd labaatan toddobada diseembar labada kun saddex iyo labaatan kolkaas oo uu ka soo qaybgalay kulan qoys oo ka dhacay gurigooda oo ku yaal tuulada kiyandiija ee degmada indaragwa wuxuuna kolkaas u sheegay inuu soomaaliya dib ugu laaban doono maalinta xigta si uu shaqadiisa u sii wato balse laba toddobaad kadib ay ogaadeen in kimiita iyo kooxdiisa ay ku dhaceen gacanta shabaabulmujaahidiin maxbuuskan hooyadiisa waaye rimu waxay muujisay niyadjab iyadoo sheegtay inaysan jirin xiriir toos ah oo ay ka helayaan dhanka ururgaaleedka qaramada midoobey iyo dowladda kenya mar ayay arrimahaas ka hadlaysay maxbuuska hooyadiisa waxay tidhi waxay gaartay heer mas-uuliyiinta qaramada midoobey ay joojiyaan ka jawaabista wicitaanadeenna oo keliya fariimo ayay kuu soo dirayaan mar kastoo aan wax ka weydiinno in horumar la sameeyey waxay noogu jawaabaan inaysan jirin xog cusub waxay si wadajir ah dowladda kenya iyo hay-adda uu ka tirsan yahay iyo dadweynaha kenya ugu baaqeen in laga wada shaqeeyo sidii loo sii deyn lahaa wiilkooda jasaaka allaahu khayran walaalka marwaan wilaas amniga ee jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen oo ka soo baxay safka murtadiinta faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen cabdiwahaab maxamed bukhaari cabdiraxmaan maxamuud axmed waa askariga toobadkeenka ah ee ka soo goostay maamulka shahaadla dirirka ah ee isku magacaabay jubbaland iskuna soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee degmada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose sida uu noo sheegay askarigan ayaa maleeshiyaadka murtadiinta ka tirsanaa muddo hal sano ah waxaana lagu soo tababaray jaamacadda magaalada kismaayo isagoo hadda ka mid ahaa maleeshiyaadka ku sugan deegaanka birta dheer halkaas oo ah meesha uu ka soo dhaqaaqay askarigan oo wata qori iyo boosh ayaa markii toobadda loo qabtay kadib waxa uu la hadlay idaacadda islaamiga ah ee al andulus aniga waxaan lahay cabdiraxmaan xamiid axmed auu waxaan ku biiray qoladii waagii abris baan ku biiray abris waan hanuun waagii magaraysa iwarka u dambeeya tababarka xalka magaca lagu bixiyay oo adigu waa waa qoladan barta dheer ugu joog sanadkaan raacay eega anigu hal sanan baan meesha ku dhex jirayda anigu hal sanan baan ku dhex jiray halkii sana wax balaaya igu dhacday ilaahay iiga badbaadiyey waxba ma aragno waa gartay xagee ku tababarate jaamacadda jaamacadda jaamacadda kismaayo afar bilood baan ku jiray waa gartay markaa isu soo dhiibtay kadib sidee laguu soo dhoweeyey si fiican si fiican maasha allah maasha allah maasha allah si fiican baa lagu soo dhaweeyey wax xubah oo aa wadatay markii aa imaanaysay oo qori baan watay anigu iyo bosh qorya booshaa wadatay inta badan wilaayaadka islaamiga ah ayaa qaabila askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxaya sufuufta cadowga islamarkaana waxaa loola dhaqmaa si aad u wanaagsan hubka ay wataanna loo lacageeyaa taas oo dhabbaha u xaarta in kuwo kale sidaas oo kale ay toobadda allahayee ku soo dhiiradaan inay isaga soo baxaan murtadnimada iyo gaal u adeega islamarkaana ay si bareera isugu soo dhiibaan mujaahidiinta jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiwahaab kulamo wadatashiya u dhexeeya mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaasyaamiga hiiraan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka kala dhacay magaalooyinka calcali iyo show ee wilaayada hiiraan faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkeen cabdiqani maxmed kulamadan oo ahaa kuwa wadatashi ah waxa uu maktabka xisbada wilaayada hiiraan la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada ceelcali iyo deegaanka show ee ka wada tirsan wilaayada hiiraan waxayna kulamadan qayb ka yihiin jawlatu cumariyah liltashaawuri waatafaaqud oo dhowaan maktabka xisbada wilaayada ka bilaabay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi kulamadan ayaa la isku dhaafsaday talooyin iyo dardaaranno muhiim ah waxaana la isku waafaqay in lagama maarmaan ay tahay inay wada shaqeeyaan xisbada iyo bulshada wilaayada naqiib macalin yuusuf macalin cabdi muuse oo ah naqiibka guud ee beesha baadi cadde sidoo kalena ah guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada hiiraan iyo naqiib cabdiraxmaan cumar bakool oo ah naqiibka beesha gaaljecel ee wilaayada hiiraan ayaa talooyin ka dhiibtay kulamadaasi jowladan alamru bilmacruuf wanahyi cani ilmunkar in ummadda lala dhex qaado laguna boorriyo waajib ka saaran oo alamru bilmacruuf wanahyi cani ilmunkar wufuuddaasi heer xaraka iyo heer gobol waxaan leenahay soo dhowaada waxay noo keeneen tashi ama kulamo jawlo micnaha looga tashanayo iswaraysi iyo kala xog qaadasho hadda xaaladda meesha ay marayso si micnaha annagana wixii naga qaldan ay noo saxaan ayagana wixii ka qaldan aan u saxno insha allahu tacaala waa iswaraysanay xaaladdana meel baan iskula lisnay wayna noo dhammaatay insha allah wadatashigu wuxuu ku salaysnay in micnaha ilaahay shareecadiisa dadka la gaarsiiyo madaariistii iyo iisheeg insha allahu tacaala in lasii kubciyo iyo waxbarashadii dadka in micnaha mataqaanaa xumaanta laga reebo wanaagii la faro sidoo kale aqoon-yahanada dhallinyarada iyo haweenka degmada ceel cali iyo deegaanka shaw ayaa talooyin dhaxalgal ah ka dhiibtay kulamadaasi munaasabadan ay soo qabqaabiyeen walaalaha xisbada alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar aad ayay waxaweye muhiim u tahay aad bay noo soo jiidatay waana waxaynu ku saabsan tahay wadatashi sidii macnaha lagu horumarin lahaa alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar iyo dadkii ka shaqaynaya sidaas darteed marka waxa waaye arrintaas arrin aad u muhiim waaye arrinta shuurada in lala tashatana dadkane waa dowladaha islaamka dhammaa ku dhisnaay dowladdii nabi maxamed a ku dhisnaaday oo waxawaaye abubakar uu sii dambeeyey cumarna hadda waaba midda hadda ayay ku magacaaban tahayba hawshan alcumariya aba hadda lalooyahay iyadana waxawaaye tashigiisa ayaa aad u badnaay waxaa laiskugu yeeray waxgaradka degmada jalalaqsay waxayna ka dhacday deegaanka shaw waxaa mataqaanaa laisku boorinayey in kor loo qaado macruufka lasfaro munkurkana la zuuliya annagana waxaan ka mid nahay odayaasha dhaqanka ee deegaankaas aad iyo aad baan usoo dhoweynay waanana farax geliyey arrinkaas waana aad baan ugu faraxnay odayaal asalba u taagan shaqadaas ku howlan intii tabartooda mataqaanaa ka qabanaya ayaan ahayn haddeerne jowladaas alcumuriya aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa quluubtaynana aad bay u gelgishay farxad baana ka qaadnay
kamid ah deegaanka reer caalcali waxa maanta waxaa noo yimid maktabka xisbada walaayada hiiraam waa wada sheekaysanay waxay noo yimaadeen alcadaalad waxayna fareen in uun xumaatada la reebo mukurko waxawaaye iyo fisqi balaayno la reebo waxaan ku tashanay inaan jawlo qaadno nabadda aan ka shaqayno jawlada waxaa loo qaadaa meeshiiba oo maxaanku ihahdaa oo tuulo ahoo gaaljacal degiya barid iyo baadiba marka intaas inaan mukurka aan ka reebno wanaagga aan farna diinta aan kor yeelna alcadaalad aan u qaadana intaasaan maanta ku tashanay maanta waxaa noo imaanay maktabka xisbida gobolka hiiraan kulan badan ayaan la qaadanay waa wada kulannay wax badanaana dhex maray waxaana dhexmaray in maxaanku idhaahdaa deegaanada beesha saddex bargaal jeer ay degayso maxaanku idhahdaa xumaanta laga reebo samaanta la fara wax allaale wixii amniga qalqalgelina iyo wixii xumaan oo dhan in maxaanku idhahdaa aan iska reebno annagoo ah gabdhaha ku nool walaayada islaamiga ee hiiraan gaar ahaan degmada ceel cali waxaan halkan maanta kulan la qaadanay maktabka xisbada oo ka socda gobolka hiiraan maktabka xisbada waa tashanay waxaan ka tashanay sidii munkarka loo reebi lahay macruufka loo fari lahay ilmaha yarirka oo waxaawaye dalaama doolka iyo faqsiga iyo balaayada kusoo badata wadankeena oo gaalada ay noo keentay looga baabi'i lahay oo hooyooyinka ilmaha tarbiyada waa hooyada guriga macalinka ay kasoo baxaane ayada ay kow kasoo bilaabi lahayd tarbiyada ayaan kula ballanay inaan diinta islaamka u garab istaagno awalan waxaa waaye maamo kasta oo guri joogta waa cunmeeda iyo gurigeeda lafta inay soo tarbiyayso midda xigta magaalada hadday wax ku aragtana insha allahu tacaala say ugu dacwo gudaneed in maxaan kuu sheega oo sheegto qofkaas ee uu nasteexeyso ee tiraahdo haye intaan maxaan kuu sheegaa ilaa ugu dhawaaw ilaa kuma darnaada ilmahaagana saan oo kale ah uu harkicin ilaa kuma darnaada khayr inay maxaan kuu sheegaa ay u sheegto maktabka xisbada wilaayada hiiraan ayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ka wada kulamo wadatashi ah oo uu la qaadanayo qeybaha kala duwan ee bulshada wilaayada iyadoona dhowaan kulamo ceynkaan ah ay kusoo gabagaboobeen degmada buqa qableh ee xarunta wilaayadaasi jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alandalus saaka waa nageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtogeli oo aan uga mahad celinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiintu aad kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana wa tacaala idinka ajirsiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alandalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak